halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
xoogle u dejisay weli waxay u dejisay barnaamij dheer oo maxay ahayd long term uh, program la yidhaaha u dejisay inkastay dowladda koonfur galbeed ay cirdan tahay haddana waa lagu waa lagu waa dejinay barnaamijkii waan u dejinay waxaan u dejinay inaan dib u dejin oo rasmiga u sameyno waxa yaroo naxayira waxa waaye xoogaa amni daradaa naxayirayso mar horaan bilaabi lahayn laakiin amnigana waan wadnaa in mataqaanaa dejinta iyo amniga iyo dejinta iyo horumarka iyo kulli la isku wado waa barnaamij aan ugu talagalnay haddana waxaan ku jirnaa maxay ahayd tirakoobkii iyo inaan bilaabno weerika soo socdo adaha oo howshaan wada aada iyo aaday u mahadsan yihiin kolley waxbaa ku qasbay wax ku qasbay inay lacag siiyaan oo aysan meeshii ay ka imaadeen aysan ku celin waayeen ayaa jirta sababtaasna haddii ilaahay yaraa waxaa koos gareeyey dowlad la-aanta maamul la-aantaa koos garaysay markee maamul hore hadduu jiri lahay oo dowlad goboleed hadduu jiri lahay waxaan waa laga waa laga kaaftoomi lahay marka dowlad goboleedkiina hadday dhalatay insha allah waxa haddii ilaahay yidhaaha waan ka salgaareynaa qaab hab habaysan oo oo long term resettlement aan u sameynayna haddii ilaahay